halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya
siraadki adduunkow subanaha eebow sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadki adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxuu noogu saaciiday sharxin sifahaaga
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa barnaamijkeennii waxbarashada ahaa ee la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu ku guda jirnay kitaabkii nebi ayuub oo ah kitaab loo qoray in dadku ay toobad keenaan oo welibana waxaa kaloo ku qoran tacliin aad u fara badan oo ku saabsan asbaabta kuwa xaqa ah ay u dhibaatoodaan markii ay dunida joogaan markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay ayuub oo aad iyo aad ugu cabanaya in la helo dhexdhexaadiyo u dhexeeya ilaah iyo dadka wuxuu yidhi haddaan idinku soo celiyo aayaddii ugu dambaysay barnaamijkeennii hore waa aayadda saddex iyo soddonaade sida tan ma jiro nin noo dhexeeya oo labadayadaba gacantiisa na saari kara waxaanan arkaynaa in ayuub haddaba uu dhowrayay masiixii ilaah waxaannu haatan soo gaarnay dhegaystayaal cutubka tobanaad waxaa cutubkanu uu sii ambaqaadayaa jawaabtii nebi ayuub uu siiyey bildaad oo isagu ka mid ahaa saddexdiisii saaxiib ee u yimid inay u qalbiqaboojiyaan nebi ayuub haddaan horay idinku sii wadno jawaabtii ayuub ayaannu haatanna eegaynaa aayadda koowaad ee cutubka tobanaad baalka lix boqol shan iyo konton ee axdigii hore waxaana qoran sida tan naftaydu noloshayday la daalan tahay oo joojin la'aan waan ku sii caban doonaa oo qaraarka naftayda waan ku hadli doonaa maadaama ayuub aannu haysanin dhexdhexaadiye ayaan la arkaynin nin isaga xaalkiisa ilaah hor keenaya markaana wuu iska hadlayaa isagoo aad u cadhaysan xagga noloshana wuu ku itaal darnaaday wuxuuna leeyahay hadba sida uu dareemayo wuxuu u hadlayaa si niyad sami leh oo daacadi ay ku ladhan tahay inkastoo welibana uu walaacsan yahay oo uu ku sugan yahay xaalad naxdin leh haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii ayuub cutubka tobanaad aayadda labaad waxaa qoran sida tan waxaan ilaah ku odhan doonaa ha e xukumine bal waxaad i tustaa waxa aad aawadood iila diriraysid haddaba ilaah wuu kaga jawaabayaa xaalka intaynaan ka bixin kitaabkan ilaah wuxuu kaloo nebi ayuub tusi doonaa wax qudhiisa ku saabsan waana shay innaga oo dhaniba aynu u baahan nahay inaan nafsaddeenna u ogaanno haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu haatan eegno isla kitaabkan ayuub baalka lix boqol shan iyo konton ee kitaabka axdigii hore waxaa qoran sida tan bal miyay ku wanaagsan tahay inaad cidhiidhisid oo aad quursatid shuqulkii gacantaada oo haddana aad iftiimisid kuwa sharka ah taladooda waxaynu arkaynaa markii aan milicsanno aayadda kore in nebi ayuub aannu garan karin waxa uu u dhibaatoonayo oo kuwa sharka leh ee deegaanka cuus joogaana ayaan u dhibaatoonaynin waxaa arrin caynkan oo kale ahi ay qabsatay nebi daa'uud welibana dhammaanteen buu soo wajahaa aniga qudhayda ayaa la yaaba waxa dad micno leh oo ilaah ka cabsada ay u dhibaatoodaan marka kuwa sharka lehna ay dembiyadooda la baxsanayaan waxay u muuqataa inay la baxsanayaan ilaa iyo wakhti laakiin waxaan soo saaray inuu jiro xilli ilaah uu u qondaystay inuu ka aarsado ha yeeshee maadaama aynan garanaynin xilligii ilaah uu ka aargudanayo kuwa sharka leh ayaannu la yaabaynaa sida kuwa ilaah ka cabsada qaar ay u dhibaatoonayaan kuwa weligood aan ilaah wax wanaagsan ka sheeginna ay u raaxaysanayaan waxaad markaasi arkaysaan in kitaabkan looga hadlayo su'aalaha nolosha quseeya waa marka noloshayada ay dhibaatooyin soo wajahaane haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno kitaabkii ayuub cutubka tobanaad aayadda afaraad waxaa qoran sida tan ma waxaad leedahay indho bini'aadmi mase sida dadkaad wax u aragtaa hadalladan oo dhan waxaa ka keenay nebi ayuub xaaladda murugada leh ee uu ku dhex jiro wuxuu la yaaban yahay haddii ilaah xaalka si hagaagsan uu u arkayo iyo haddii kale waxaa halkan yaalla asbaab kale ee sheegaysa in ilaah uu noqday qof iminkana waxaan leenahay hubaasha ah inuu jiro nin la ammaanay oo welibana garanaya dadka sidayda oo kale ah maadaama uu ahaa nin aniga oo kale ah wuxuu garanayaa sida anigu aan dareemayo haddaba ma jiraan wax niyadda ama qalbiga bini'aadanka ku jira ee ciise masiix aannu garan markii uu dunidan joogay saaxiib wuxuu garanayaa sida aniga aan dareemayo iyo weliba sida adigu aad dareemayso haddaan horay idinku sii wadno xigashada cutubkan tobanaad oo ah jawaabtii nebi ayuub uu siiyey bildaad ayaannu eegaynaa cutubka tobanaad aayadaha shan ilaa toddoba waxaana qoran sida tan wakhtigaagu ma sida wakhtiga dadkoo kalaa cimrigaaguse ma sida cimriga dadkoo kalaa oo bal ma sidaas daraaddeed baad xumaanteeda u daba joogtaa oo aad dembigayga u baadhaysaa inkastoo aad og tahay inaanan sharrow ahayn oo uusan jirin mid gacantaada iga samata bixinaya ayuub wuxuu haatan bilaabayaa inuu isdifaaco welibana dooni maayo inuu qirto inuu jiro dembi weyn oo noloshan inagu qabsan kara wuxuu markaasi ayuub arkay inuu ku jiro xaalad cidhiidhi ah waayo wuxuu garanayaa in ilaah uu og yahay in isaga nebi ayuub ah aannu sharrow ahayn welibana buu leeyahay gacantaadu way isaaran tahay dhibaatadan oo dhan baa i haysata garanna maayo waxaa dhibaatadan oo dhan la ii geliyey waxaad mooddaa haddii aad qiyaasto xaaladda uu ku sugnaa nebi ayuub inuu u baahnaa is-hoosaysiin oo sidaan arkaynana wuu helayaa haatan ilaahna wuu yaro hoosaysiiyey nebi ayuub haddaba miyaad garanaysaa in samirka iyo is-hoosaysiintu ay yihiin shay aan lagu helin ciyaar ciyaar ma ahan wax fudud in qofku u bilaabo inuu is-hoosaysiiyo iyadoo aannu dhib arag samirka iyo is-hoosaysiintu waa wax midhaha ruuxa quduuska ah lagu garto iyadoo qofkuna uu ku helayo markii uu la kulmo dhibaatooyin iyo mixno marka hore ilaah wuxuu haatan ku dhex beerayaa noloshii nebi ayuub samir iyo is-hoosaysiin kitaabka axdiga cusub ayaa rasuul yacquub uu inoogu sheegayaa wax ku saabsan samirkii nebi ayuub oo wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii rasuul yacquub cutubka shanaad aayadda kow iyo tobanaad ee baalka afar boqol iyo saddex ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan waad maqasheen adkaysashadii ayuub wuxuu kaloo yacquub raacinayaa waadna aragteen dhammaadkii qasdiga rabbiga waayo rabbigu waa raxmad badan yahay naxariisna wuu leeyahay bilxaqiiqa ayuub ma ahayn mid adkaysi badan oo waxaynu arkaynaa inuu aad iyo aad ilaah ugu ooyayo isagoo cadho ay ka muuqato waxaanan arkaynaa in samirkiisii uu soo dhammaaday haatan ha yeeshee markii xaalka aynu dhanka kale ka fiirinno iyo sida ugu dambaysta ay noqonayso ayaannu arkaynaa in ilaah nebi ayuub uu ka dhigayey mid adkaysi yeesha oo welibana is-hoosaysiiya haddaba inaan yeelanno is-hoosaysiin oo aanan kibir badnaan iyo inaan adkaysi ama samir lahaanno waxay ka yimaadaan dhanka ilaah haddaan soo koobno cutubkan tobanaad iyo jawaabtii nebi ayuub uu siiyey bildaad ayaannu haatanna eegaynaa aayadda sagaal iyo tobanaad waxaana qoran sida tan waxaa igu habboonaan lahayd inaan ahaado sidii wax aan jirin oo waxaa ii roonaan lahayd in qabriga la ii qaado isla markii aan uurka hooyaday ka soo baxay haddaba inta aynu ka soo gaarayno dhammaadka kitaabka markaasoo ilaah fool ka fool uu ugu muuqanayo ayuub ayaannu arkaynaa in ayuub had iyo goorba uu doonayo inuu iska dhinto waxay la ahayd in dhimashadu ay ka istaajinayso xanuunka aan loo babacdhigi karin iyo sida kuwii uu saaxiibada u haystay ay ugu jeesjeesayeen waxaanay la ahayd in dareenkiisan xumi uu dhammaan lahaa marba haddii uu dhinto haatan haddii ay kula tahay in kitaabkani uu adkaynayo in dadku ay isdilaan haddii cudur aan dawo lahayn uu ku dhaco waad khaldantay ayuub wuxuu odhanayaa intaynaan ka bixin kitaabkan laakiinse waan ogahay in kii i soo furtay nool yahay iyo inuu ugu dambaystaa dhulka ku istaagi doono oo markii haraggaygu sidaas u baaba'o dabadeed ayaan anigoo aan jir lahayn ilaah arki doonaa waxaa qidcadaasu ay ku qoran tahay cutubka sagaal iyo tobanaad aayadaha shan iyo labaatan ilaa lix iyo labaatan ee kitaabkii ayuub markay haddaba inta joogto ayuub wuxuu doonayaa oo qura inaannu dhalan oo uusan uurka hooyadiisba ka soo bixin adiguba sidaas waa dooni lahayd haddii cudur xumi uu kugu dhaco oo wax kuu jixinjixana aad weyso saaxiib ayuub keliya ma ahan kan doonayay inuu iska dhinto dhibka haya aawadiis waxaa isla sidii ayuub dareemay nebi ilyaas iyo nebi yoonis tan keliya ee dhimashada qofku uu doonayo ay keenayso waxa weeye inayan innaga dadka ah wanaag ka helaynin oo inaad ka fikirto inaadan dhalan waa wax wakhti lumis ah waayo waad nooshahay haddaba dadku markii ay dhimashada kor timaado ayaa waxaa u muuqanaya in dhimashadu ayan ahayn wax la weyddiisto ha yeeshee ayuub wuxuu iska saarayaa naqaska ama aan idhaahdo wuxuu bannaanka keenayaa waxa calooshiisa ku jira oo innaba waxba qarin maayo marka uu sheeganayo dhibaatadiisa ayaa ilaah wuxuu doonayaa inuu gaaro niyaddiisa waayo dooni maayo inuu noqdo mid qab weyn oo qalbi adag ilaah dooni maayo weliba in wadaaddadiisu ay qalbi adkaadaan oo haddii uu arko inaan qalbiga iska sarraysiinayo ayaa ilaah uu inoola macaamiloonayaa isla sidii ayuubba uu ula macaamilooday waxaannu dhegaystayaal iminka soo gaarnay cutubka kow iyo tobanaad mawduuca uu cutubkani ka hadlayana waxa weeye soofaar oo isaguna soo galay wadaxaajoodka waana markiisii koowaad ee uu soo galo haatan waxaannu eegaynaa kii ugu dambeeyey nebi ayuub saaxiibadiis oo hadalka qaadanaya magaciisu wuxuu ahaa ninkaasi soofaar waana nin sharci yaqaan ah waxay la tahay in ilaah dadka uu ula macaamiloodo si waafaqsan sharciga wuxuuna iska dhigayaa inuu garanayo waxa ilaah uu samaynayo iyo xaaladaha sida ayuub oo kale ah ninkanu wuu ka duwan yahay bildaad oo isagu ahaa nin taariikhaha dib u raaca bildaad wuxuu yidhi war bal dib ugu noqo waxyaalihii dadkii hore ay qoreen oo wax ka baro waxaana la odhan karaa bildaad wuxuu ku aragti ahaa khubarrada cilmiga sayniska oo jawaabaha aan la furfuri karin ka raadinaya taariikhihii gaboobay wuxuu bildaad la mid ahaa sida seentiistayaasha maanta oo dhagax ay fiiriyeen ka ogaan kara inta sannadood ee dunidanu ay abuurnayd soofaarna wuxuu leeyahay aragti la mid ah tii bildaad ha yeeshee isagu wuxuu adkaynayaa sharciga haddii nin u qiimeeyo filosofiyadda soofaar wuxuu la mid noqonayaa sida kuwa aan ilaah aaminsanayn filosofiyaddiisuna waa tan dadku ay aaminaan in dunidan eebbe sharci lagu maarayn karo hase yeeshee waa run inaynaan lahaan karaynin sharci haddaannu jirin mid ansixiya sharciga si kastoo ay tahayba soo faar waxay la tahay in dunidan lagu maarayn karo shuruuc soofaar wuxuu la mid ahaa sida kuwa yidhaahda wax waliba innagaa garanayna oo ay la tahay inay wax kasta jawaab u hayaan waana nin u taagan kuwa shuruucda aaminsan waxay soofaar la tahay in ilaah shuruuc lagu xadeeyo oo uusan waxba ka qaban karin xaaladaha dhaafsiisan shuruucda wuxuuna soofaar u muuqdaa inuu yahay ninka ugu waayeelsan saddexdan oday wuxuuna ku hadlayaa maahmaah oo waa ka sii qabiidsan yahay amaba ka sii xaasadsan yahay bildaad haddaan markii ugu horraysay idiin bilowno cutubkan kow iyo tobanaad ayaannu haatanna eegaynaa baalka lix boqol lix iyo konton ee kitaabkii ayuub cutubka kow iyo tobanaad aayadaha kow ilaa labo waxaana qoran sida tan markaasaa soofaar oo ahaa reer nacamaati u jawaabay oo wuxuu ku yidhi war soo waajib ma aha in laga jawaabo erayada faraha badan balse ninka hadalka badan xaq ma laga dhigaa wuxuu haatan ku leeyahay soofaar nebi ayuub hadalkiisa tirada badan buu ku qarinayaa dembiyadiisa hase yeeshee nebi ayuub horay buu ugu caddeeyey in nin sida xaaladdiisa tahay oo kale ah aannu ilaah isku taagaynin soofaar oo haddaba ismoogaysiinaya erayadaasi nebi ayuub ka soo yeedhay ayaa wuxuu leeyahay nebi ayuub xaaladda haysata ayuu ku daboolayaa dembiyadiisa haddaba way jiraan dad xaaladdooda awood u leh inay qariyaan oo aqoon weyn u leh hadalka taasina waa asbaabta ay wakiillada ama qareennada qaarkood ay ugu guulaystaan kiisaska musuqmaasuqa ah markii ay maxkamadaha joogaan xaalka ceenkaas oo kale ah caddaaladda kuma sallaysna waxaase lagu helay xirfad hadalyaqaannimo ee qareenku uu leeyahay iyo sida uu xaalka u maamulo ayuub laakiin xaalka ku qarin maayo hadalkiisa tirada badan haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno aayadda saddexaad ee cutubka kow iyo tobanaad waxaa qoran sida tan amase faankaagu miyuu dadka aamusiin karaa oo markaad majaajilootid miyaan ninna ku kashifi karin soofaar hal tillaabo ayuu horay u qaadayaa oo wuxuu ku eedaynayaa nebi ayuub inuu been sheegayo oo wuxuu leeyahay markaad majaajilootid miyaannu ninna ku kashifi karin waxaad markaasi arkaysaa in nebi ayuub uu ku leeyahay waxaad tahay laba wejiile oo wuxuu ku eedaynayaa inuu beenaalo yahay waxaa markaasi muuqanaya in soofaar uu ka qabiidsan yahay amaba ka xaasidsan yahay bildaad bildaad wuxuu leeyahay ayuub waa laba wejiile laakiin weligii beenaale uguma yeedhin ninka soofaar la yidhaahdo wuxuu haatan qaadanayaa jago quduusnimo oo waxay la tahay inuu ilaah raalli ka yahay qofka isagoo kale ah waxay la tahay inuu garanayo waxa ilaah uu samaynayo marxaladaha qaar dabcan markii ay la noqoto inuu garanayo xogta ilaah ayuub bannaanka ayuu u baxayaa isagoo aan garanaynin waxa ilaah sidaas uu ugu samaynayo soofaar waxay la tahay in ayuub uu maqlo isaga waayo isaga soofaar ah ayaa gunaanadka xaajada sheegaya oo wuxuu leeyahay aragti ahaan hadalladaydu waa la mid kuwa rabbiga haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayuub cutubka kow iyo tobanaad aayadaha afar ilaa shan waxaa qoran sida tan waayo waxaad leedahay cilmigaygu waa daahir oo nadiif baan ku ahay indhahaga hortooda balmuu ilaah hadlo oo balmuu bushumihiisa furo isagoo kaa gees ah maadaama ilaah uu aamusan yahay soofaar baa ilaah u hadlaya waxaad arkaysaa inay jiraan dad badan oo ilaah u doodaya iyadoo ay la tahay in waxa ay aaminsan yihiin tahay run aan runi ka dambayn waxay u hadlayaan ilaah oo waxay leeyihiin innaga oo keliya ayaa quman inta kale waxay aaminsan yihiin been iyo khuraafaad haddaba la dooni maayo in la qaato aragti taas oo kale ah waayo sidee bay kugu xaqiiqsanaan kartaa in keligaa aad quman tahay markaana haddii aad diiddo hadalladooda waxay u hadlayaan sida in iyaga ay yihiin kuwa ilaah iyo ciqaabtiisa u taagan oo waxay aalaaba kugu leeyihiin ahlunaar baa tahay haddaba waxaa la mid ah iyaga soofaar oo haatan gartii ayuub goynaya oo wuxuu leeyahay sida isagoo ay la tahay inuu quman yahay balmuu ilaah hadlo oo balmuu bushumihiisa furo isagoo kaa gees ah waxaanse arki doonnaa haddii aynu horay ugu sii soconno kitaabkan inaan ilaah la dagaalsanayn nebi ayuub oo sidii aynu horayba ugu soo aragnay bilowga kitaabkani ayuub ilaah hortii wuu ku qumanaa inkastoo weliba uu rumaysnaa haddii ilaah la hor keeno inaan xumaan laga waaynaynin isaga ayuub ah markaana ilama ahan in soofaar wax faa'iido u leh nebi ayuub uu la imaanayo shirka haddaan doodda soofaar horay idinku sii wadno ayaan eegaynaa cutubka kow iyo tobanaad aayadda lixaad waxaana qoran sida tan oo balmuu ku tuso waxyaalaha qarsoon ee xikmadda ah waayo way badan yihiin haddaba bal ogow in ilaah uu kaa jaasinayo in ka sii yar ciqaabta dembigaagu istaahilo waxa uu haatan yidhi ayaa si weyn u niyad jibinaya nebi ayuub wuxuu ku leeyahay marka la eego wixii aad samaysay ciqaabtaadu nus ma dhamma oo si buuxda laguguma ciqaabin haddaba kaasu waa hadal niyad jab leh kii ugu xumaa wuxuu ku leeyahay dhibaatada haysata ayuub iyo silacaba waxaa ka sii liita in ayuub uu ku soo baxay nin kaba xun sidii saaxiibbadiis ay u malaynayeen soofaar ma aha nin gacan ka geysan karaa xaaladda cakiran ee nebi ayuub waa inaan markaasi xusuusannaa in ilaa iyo haatan nebi ayuub uu jiranaa oo welibana xanuun uu hayo waxaanay nebi ayuub la ahayd in daqiiqad waliba xitaa wakhtigan ay la hadlayaan ay dhimasho haleeli karayso haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabkii nebi ayuub cutubka kow iyo tobanaad aayadda toddobaad waxaa qoran sida tan war miyaad baari kartaa ilaah axwaalkiisa moolka dheer miyaadse ilaaha qaadirka ah si kaamil ah u garan kartaa hadalkaas waa mid cajiib ah ha yeeshee yaan garanaynin inaan ilaah axwaalkiisa la baari karin ayuub baa kol dambe u sheegaya isaga in waxa uu ku hadlay cid waliba ay garanayso oo taasuna ayaan ahayn xikmad dahsoon ninna ilaah axwaalkiisa ma baari karo ha yeeshee ilaah waa la muujiyey inta aynu ilaah ka ogaan karno waxa weeye inta isaga uu isaga keen muujiyey waxaanan anigu rumaysanahay in ilaah wax yar oo isaga ku saabsan uu inoo muujiyo haddaba inta yar ee uu isaga keen muujiyey ayaa dadka qaar ay la wareereen qaarna ay la tacajubeen taasina waxay keentay ama muujinaysaa waxa ilaah aannu u doonaynin inuu wax badan oo isaga ku saabsan isaga keen muujiyo haddaba ilaah uma baari karno dhegaystayaal sida christopher colombos uu u baaray qaaradda ameerika uuna u helay niman cirbixiyeenna ah oo aan waxba ka garanaynin awoodda ilaah baa laga sheegay inay yidhaahdeen markii aynu hawada sare dhex maraynay innaba ilaah kuma aynan arag samada markii aynu haddaba eegno inta yar ee ilaah isaga keen muujiyey ayaannu arkaynaa inay asbaab wanaagsan leedahay haddii uu in badan isaga keen muujin lahaa dad badan baaba waalan lahaa haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabkii ayuub cutubka kow iyo tobanaad aayadaha siddeed ilaa sagaal waxaa qoran sida tan xikmaddiisu way sarraysaa sida samada oo bal maxaad samayn kartaa oo shii'oolna way ka sii mooldheer tahay ee maxaad garan kartaa qiyaasteeduna waa ka sii dheer tahay dhulka waana ka sii ballaaran tahay badda oo dhan wuxuu haatan soo jeedinayaa khudbad ballaaran oo ku saabsan ilaah inuu weyn yahay markii aad u fiirsato hadalkiisana ma kaafinayso baahida nebi ayuub haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu haatanna eegaynaa kitaabkii ayuub cutubka kow iyo tobanaad aayadaha toban ilaa laba iyo toban waxaana qoran sida tan oo isagu hadduu dhex gudbo wax kastana xidho oo uu garsoorid isugu yeedho bal yaa isaga horjoogsan kara waayo wuu gartaa dadka waxmatarayaasha ah weliba xumaantana wuu arkaa laakiinse ninkii waxmatara ahu waxgarasho waa ka maran yahay hubaal dadku wuxuu u dhashaa sida qayl dameer dibadeed dabcan wuxuu la hadlayaa haatan nebi ayuub oo isaga isla hadli maayo wuxuu dareensan yahay inuu yahay kan jawaabta nebi ayuub bixin kara haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno kitaabkii ayuub cutubka kow iyo tobanaad aayadaha saddex iyo toban ilaa afar iyo toban waxaa qoran sida tan haddaad qalbigaaga hagaajisid oo aad isaga gacmaha u fidisid haddii xumaanu gacantaada ku jirto iska fogee oo xaqdarrana yaanay teendhooyinkaaga degin wuxuu haatan xaajada ku soo gunaanadayaa in nebi ayuub wax uu qarinayo oo uu jiro dembi qarsoodi ah ee nebi ayuub uu galay haddaba saddexdii saaxiib ee nebi ayuub uu lahaa waxay ku soo gunaanadeen hadalladooda inuu jiro dembi aan muuqan ee nebi ayuub uu samayn jiray ayuubse waxba kama qarinin oo wax kale oo uu ogaa oo dembi ah ma jirin welibana wax un baa jira sidaan arki doonno haddaan horay idinku sii wadno ayaa waxaa ku qoran kitaabkii nebi ayuub baalka lix boqol toddoba iyo konton ee axdigii hore cutubka kow iyo tobanaad aayadaha shan iyo toban ilaa toddoba iyo toban sida tan hubaal markaasaad wejigaaga kor u qaadi doontaa isagoo aan ceeb lahayn oo waad adkaan doontaa mana aad baqi doontid waayo dhibaatadaada waad iloobi doontaa oo waxaad u xusuusan doontaa sidii biyo ku dhaafay oo noloshaaduna way ka sii dhalaal dheeraan doontaa harkii oo in kastoo gudcur jiro waxay ahaan doontaa sida subaxda
sarriyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sarreeyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e waxaad kaloo iimeylada inoogu soo diri kartaan dhegaystayaal cinwaanka yahu-ga ah oo ah somali t w r at yahu com aaduu u fudud yahayaa somali t w r at yahu com waxaa kaloo aan idin siin doonaa website aad ka maqashaan barnaamijyada soomaaliga ah si kuwiina doonaya in ay koorasyo ka qaataan bibalka ay ugu suurowdo ama ugu hirgasho
sarreeyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin